إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada shisheeye ayaa duqayn dhimasho ee dhaawac sababtay waxa ay ka geysteen gobolka shabeellaha hoose madaxweynaha dowladda federaalka ayaa difaacay etoobiya oo cadowtooye u haysa soomaaliya asigoo geesta kalena difaacay imaaraadka carabta oo asiguna wakiil u ah shisheeyaha islamarkaana faragelin ku haya soomaaliya madaxweynaha dalka kenya wiliam ruuto ayaa si cad waxa uu sheegay in soomaaliya aanay dowlada ka jirin haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada baydhabo ayaa waxa ay hadiyado ku wareejiyeen ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa dagaallo waxay la beegsadeen fariisimo ciidan oo ku yaalla baay bakool iyo shabeellaha hoose askar ayaa waxaa lagu dilay qarax ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose howlgalle kala duwan ayay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay ka fuliyeen dowladyada muqdisho iyo kismaayo waxaanay ku dileen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland xarakadda shabaab almujaahidiin ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay uga digtay dhulboobka uu ku howlan yahay madaxweynaha dowladda federaalka ah xasan sheekh maxamuud weeliga walaayadda islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa waxa uu ka hadlay farqiga u dhexeeya raashinka ay qaybiso xarakada shabaab almujaahidiin iyo kan ay qaybiyaan dowladda federaalka ah iyo hay-adaha shisheeye inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargaroob warka oo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada shisheeye ayaa duqayn dhimashadii dhaawac sababtay waxay ka geysteen gobolka shabeellaha hoose cabdisamed cabdulaahi ayaa warkan faahfaahinaya warar dheeraad ah ayaa laga helayaa duqayn khasaare sababtay oo ay ciidamada shisheeye dalka kusoo duulay ka geysteen duleedka magaalada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose habeenkii xalay ciidamada yugandheeska ah ee ku sugan magaalada jannaale ayaa waxa ay duqayn madaafica ku garaaceen beeraha u dhow magaalada jannaale kuwaasi oo sababay khasaare isugu jira dhimashadii dhaawac oo soo kala gaaray dad rayd ah oo ahaa ganacsato iyo sidoo kale beeraley madaaficda waxay si toos ah u abaareen koox ganacsato ah oo ku sugnaa beer islamarkaana qaadayay miraha mawska iyadoona halkaas inta la xaqiijiyey uu ku dhintay hal ruux halka toddoba kalena ay ku dhaawacmeen goob caafimaad oo ku taalla deegaanka shalambood oo aad u liidata ayaa la geeyay dadkii ku dhaawacmayay duqaymaha iyadoona rajeynayay in halkaasi lagaga sii qaado dhanka iyo magaalada muqdisho cismaan xuseen waasuge oo ku magac dheer xaaji aboorey waa afhayeenka beeraleyda gobolka shabeellaha hoose dhacdada ayuu ka waramayaa meesha waxaa ka dhacay xalay wakti dhexe ayaa mataqaanaa nimankii amisom joogay jannaale waxay nagu soo garaaceen b m dhimashadu waa hal hadda la xaqiijiyey oo ku dhintay shalaambood isbitaalka shalaambood hal dumar ahoo dhaawac culus ah iyo lix oo dhaawac mataqaanaa hadda mid culus iyo mid fudud ba isugu jiro caaday u ahayd inay na soo tuuriyayaan oy madaafiicda nagu soo ridaan dhinaca ninguji iyo dhinaca mataqaanaa fiigaale iyo dhinac walba laakiin nasiib wanaag waxay ku dhici jireen beero aan la joogin hadda laakiin waxay ku dhacday baabuur oo xeem ah oo moos lagu ragaayey iyo tareelyaalla joogay iyo macnaha cagafkii iyo tareelkii mooska waday ayay ku dhacday mooskaasna waxaa loo waday beledweyne giradhii wadatay oo aamine la yidhaahna waa gacanay ka go'day waana dhaawac culusna waa soo gaaroo lagu hayo isugu jiro xaaji aboorey ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in duqaymaha kuwa la midka ah mar weliba ay ku soo noqnoqdaan beeraleyda u dhow saldhigyada ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeye ee dalka kusoo duulay gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose wallaahi hadda markii la wareystay kolley waxaan wacnay wax allaale wixii aan xiriir la samayn karnay hadday ahaadaan ciidanka soomaalida iyo hadday ahaan lahaayeen ayaga wixii u dhadhawaayo oo nagu xiri karay waxay sheegeen washingtonna diyaaraday wataan oo yar yar oo maaragtay sideed kilomitr iyo meelahaas wax ka basaasa diyaaraddaa tustay gaarigan yacni waa waa yacni wixii la dilaa waa argagixiso wax allaale wixii la dilaa cidday rabta ha noqoto marka waa culeysna haysta waay ujeeddaduna waa in maaragtay dadkan la baabi'iyo wax kaloo meesha yaal ma laha nimankaasi niman la dagaalama maahan shabaab niman xeryahooda ka baxa maahan niman macnaha intay qoryo qaataan waxbaan difaacaynaa yidhaha maaha naftoodii ayay mataqaan ummadda u baabi'inayaan ciidamada shisheeye ee waddanka ku soo duulay gaar ahaan kuwa yugandeeska ayaa tan iyo gobolka shabeellaha hoose intii ay qabsadeen waxa ay ka geysteen tacadiyo kala duwanna way ka mid yihiin dilal bareer ah kufsiga dhaca iyo sidoo kale duqaymo kuwan la mid ah waxaana inta badan goobaha ay beegsanayaan u tilmaama ciidamada dowladda federaalka oo la shaqeeya beeraleyda gobolka shabeellaha hoosena waxay u geystaan barakac daran iyadoona beero badan oo ku yaala gobolkaas ay hadda u haawanayaan cabsi laga qabo in ciidamada shisheeye ay dhibaatooyin ka geystaan madaxweynaha dowladda federaalka ayaa waxa uu difaacay etoobiya oo cadowtooye u haysa soomaaliya asigoo geesta kalena ammaanay imaaraadka oo asiguna faragelin ku haya soomaaliya shisheeyahana wakiil u ah maxamed daahir calasow ayaa warkan faahfaahinaya magacaygu waa maxamed cabdi xaraare halkan uma joogo inaan su'aalihiinna aragtidiinna iyo cabashadiinna tifaftiro ama faaf reebo haba yaraatee madaxweynuhuna igama filayo inaan usoo gudbiyo su'aalo uu jecel yahay uu doonayo ama uu ku raaxaysta ka jawaabistooda adinkana waxaan idinka filayaa in su'aalaha idingubaya marka aad haleeshaan aad insha allahu soo gudbin doontaan xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda ayaa ka qayb galay kulan lagu tilmaamay mid dadweyne balse u muuqday mid lasoo diyaariyey oo ay ka soo qayb galeen dad u badan shaqaalaha dowladda iyo taageerayaasheeda xasan sheekh ayaa ka hadlay dhinacyo badan markuu ka jawaabayay su'aalo badan oo la weydiiyey arrimaha ku saabsan dagaalka laascaanood qaadka khiraafka kala dhexeeya puntland dalalka dariska ah ee dhulalka naga haysta xilalka uu ku taxay qaraabadiisa doorashooyinka iyo kuwo kale ayuu xasan ku soo hadal qaaday kulanka isagoo geeska kale si xaqiiqda ka fog kaga hadlay dagaalada ay dowladdiisa ku iclaamisay mujaahidiinta al-shabaab kulankan oo xasan uu taageero ku raadinayay si uu isaga dabciyo culaysyo dhinacyo badan taabanaya oo haysta ayaa su'aalo badan ka dhaliyey baraha bulshada xasan waxa uu soo hadal qaaday kenya iyo etoobiya sidii looga bartayna waxa uu isku dayay in uu marin habaabiyo colaadda soo jiraynka ah ee nagala dhexaysa etoobiya ammaan aanan jirin ayuu dusha ka saaray xabashida etoobiya isagoo xusay in soddonkii sano ee lasoo dhaafay ay etoobiya shirar u qabatay soomaalida xili la ogyahay in soddonkii sano ee lasoo dhaafay etoobiya ay faragelin ku haysay dalka islamarkaana ay isku hubaynaysay hogaamiye kooxeedyada soo maray dalka xasan sheekh si aan xishood lahayn ayuu u sheegay in colaadda etoobiya iyo soomaaliya ay soo idlaatay kun sagaal boqol sagaashankii etoobiya annagana toddoba boqoloo sano colaad ah oo dagaal ah taariikh ah ayaa naga dhexaysay taariikhdii waxaase waxay soo socota waxay ku soo gabagabowday kun sagaal boqol iyo sagaashankii in dowladda etoobiyana ay dunto dowladda soomaaliyana ay dunto meeshaasay kusoo gabagabowday faragelinay ahayd kanay ahayd intaas etoobiya waa waa nala joogtay shirar dib u heshiisiin inoo qabatay fara badan shirarkaa dib u heshiisiinta qarasho iyo efort wax badan uga baxay ayagoo aan awooddooda dhaqaale aanay karin in badan oo ka mid a ummadda soomaaliyeed ayaa ka hor yimid in ciidamo hor leh oo ka socda kenya iyo etoobiya ay yimaadaan soomaaliya kadib markii xasan sheekh u dhowaan dowladahaasi u oggolaaday inay soo galaan oo ay qabsadaan dhul hor leh xasan oo arrinkaasi qiil u raadinaya waxa uu sheegay in maraykanka uu ku duulay afghanistaan iyo ciraaq isagoo tunka ku wata ciidamada dowlado kale iyaguna ay iminka kaashanayaan etoobiya iyo kenya iyo shisheeye kasta oo garab siinaya dowladdiisa hadalka madaxweynaha waxaa laga dhadhansan karay inuu xitaa jebiyo shuruucda iyo qawaaniinta dowladaha isagoo carabka ku dhuftay inaysan heli karin ciidamo ka tirsan amisom oo u shaqeeya sida ay dowladdiisa doonayso taa beddelkeedana ay doorteen oo ay raadiyeen ciidamada kenya iyo etoobiya kuwaas oo doonaya inay qabsadaan dhulka soomaaliyeed haddii maraykanku inuu afghanistaan tago ama ciraaq tago dowladda adduunka ugu xooga weyn ee keligeed inay gasho ay ka doorbiday in lala galo afghanistaanna inta dowladooda joogta waad garanaysaan ciraaqna inta dowladooda joogto waa garanaysaan meelaha kaloo hadda dagaaladu ka socdaana sidoo kale dagaalka afghanistaan lala galay intaan argagixiso kan aan ku jirnaan waa argagixiso caalami ah qodob labaada jiro dalalka safka hore dalan ciidamadiisu dalkan joogin ma jiraan ciidan etoobiyaana noo joogo kuwo kenyaatiana waa noo joogaan ma heli karno amison tiradaa lasoo badiy inaan dhahna ma heli karno amison sida annaga aan rabno inay u shaqayso u dhaqaaqdana ma heli karno dowladahoodiina kalama heshiin karno lianna amison waxay ku jirtaa united nation security council resolution iyo african union resolution dowladahoodii xataa wax badan kama bedeli karaan xasan sheekh ayaa la weydiiyey sababtay ugu guulaysan waayeen xerooyinka ay jabsadaan ciidamada al-shabaab ee lagu laayay boqolaal askari oo ka tirsan ciidanka dowladda tan iyo markii uu cilaamiyey dagaalka waxaa la leeyahay meel hebelaa la qabtay dadkii waa waa isdhiganayaan waa la imaanaya adduunyo farxaddii haddana waxaa leeyahay xeradii waa la soo galay haddana isla same systemkii aa lagu soo gala baabuuraa lagu dhuftay way hurdeen intaa la galay ciidanaa la galay marka welina wax loo ciqaabo ma arag marka taasna maxaa kaaga qorshaysan dunida dagaal waaye dagaalna muxuu ahay guuli guuldarraba waa leeyahay dagaalka inaan galnaan amarna ku bixino waxayna ilaa ilaa guusha meel noo taalloo lasoo haabanaya ma jirto inta jeer oo ciidamadu ay jabeen hadda aad sheegtay waa run annaga askarteennana waa yar tahay dadaalkooduna waa badan yahay kulankan in lasoo diyaariyay oo dadka ka qayb galay ay ahaayeen shaqaalaha dowladda iyo taageerayaashooda waxaa daliil u ah su-aal madaxweynaha laga weydiiyey musuq maasuqa ka jira wasaaradda warfaafinta wariyayaal iyo shaqaale taageersanaa farmaajo kana tirsan wasaaradda warfaafinta ayaa hadda hoos loo dhigay mushaarka ay qaataan halka kuwo kalena laga eriyay shaqada abuukar xaaji goobdoon oo ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta ee madaxa looga fadhiistay sabab kasta ha ahaatee markuu yimid xasan sheekh kadib ayay u suurta gashay inuu kusoo dhuunto oo uu kasoo qayb galo kulanka waxaana uu xasan weydiiyey wasaaradda warfaafintana waa waxaan ka mid ahay mas-uuliyiinteeda rag saaxiibadayaho oo huwa aan anigu madax u ahaa jiray ayaa geeska i geliyey aniga rag saaxiibaday ah oo wasaaradda warfaafinooga oo xuquuqdoodii shaqaalinimo loo diiday nina waa c nina waa bartime job goobdoon su-aashaada oo gudub su-aashayda aan gudbaa daadiyaha barnaamijkan ayaa soo kala dhexgalay oo jaray hadalka goobdoon iyadoo laga qaaday mikrofoonka isagoo aanan dhammaystirin su-aasha ku wajahan xasan sheekh goobdoon waa mahadsan tahay dadka halkan jooga dhambeentaa waa ogyihiin aad oo mahadsantahaywaa mahadsan tahay walaalkeen waa mahadsan tahay mikrofoonka iska dhiib iska dhiib fadlan
xasan sheekh oo caan ku ah musuq maasuqa ayaa markii dib loo doortay waxa uu meesha ka bilaabay dhulboobka iyo hantida caamka ah ee ummaddu leedahay carruurta uu dhalay iyo qaraabadiisa ku dhow ayuu xilalka ku taxay xasan sheekh oo ka warhaya guuxa arrimahaasi ku saabsan ee hadal haynta bulshada ayaa kulanka ku soo hadal qaaday iyadoo ay u sacbinayeen guul wadayaashiisa la isugu keenay madashan waxaan rabaa inaan u sheegay dadka soomaaliyeed madaxda waa muwaadiniin oo adikaaba madax ka dhigatay ehelkooda iyo qaraabadooda iyo ilmahooda iyo qoysaskoodana waa muwaadiniin aniga inaan madaxweyne noqday gabadha aan dhalay iyo wiilka aan dhalay iyo kan ila dhashay iyo kan abtiga u ahay kan adeerka u ahay xuquuqdii muwaadin kasta u lahay ayay leeyihiin ma gafayaan aqoontooda inay meel ku tagaan hadday ganacsanayaan ay ganacsadaan haddii ay maxaan ku rahay soconayaan ay socdaan ay xaq u leeyihiin marka waxaan qabaa madaxdana waa horena waa u dhaawaan ugu celinayaa yaan laga jixinjixin hebelaa qaraaba la iyo hebelaa kan la-ay imaaraadka carabta oo dhibaatooyin badan ka geystay welina faraha kula jira dalal dhowr ah sida soomaaliya suudaan iyo yemen ayuu xasan sheekh waxa uu ku tilmaamay in ay tahay taageerada ugu weyn ay haysato dowladdiisa jamhuuriyadda imaaraadka carabta dal aan saaxiiban nahay waay shalay maanaan saaxiibin taariikh fackafaca ayaan saaxiib ahayn weligeen cadaawadna dhex marta ma jirto maanta aan joogna marka waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego dowladda imaaraadka tiirarka ugu waaweyn oo aan ku taagannahay la dagaalanka argagixisada waaye kabka aynu ciidanka aan la ammaanaya maantoo dhan ayadaa noo dhistay noona qalabaysay qalabka baabuurta ay wataan gaadiidka ay wataan hubka ay wataan dowladda imaaraadka carabtaana siisay wax shuruudoo ku xirnay iyo waxaan uga badelanay oy naga qaateen ama ay naga sugayaanna ma jirto waxaan rabaa marka dadka cadowga soomaaliya ah waay dadka ka shaqeeya soomaaliya iyo saaxiibada inay isqabadsiiyaan oy u kala xumo sheegaan war annaga warkaynu waa caddaha cidaan la dirsanaa mala cid kasta saaxiibaan lanahay si kastaba ha ahaatee ujeedka ugu weyn ee kulankan loo soo agaasimay ayaa ah in madaxweynaha uu dareensan yahay in bulshada muqdisho ay dareemayaan culays kaga imaanaya dowladdiisa haddii ay tahay dhulboobka ciriiriga iyo dhibaatooyinka lagu hayo bajaajileyda duruufaha nololeed ee haysta bulshada inteeda badan iyo sidoo kale carada kaga imaanaysa waalidiinta ubadkooda loo qaaday dalka eritrea madaxweynaha dalka kenya william ruuto ayaa si cad waxa uu sheegay in soomaaliya wax dowlad leeraa aanay ka jirin mahad cubeyd cali ayaa warkan faahfaahinaya william ruuto oo dhowaan lala yeeshay waraysi dheer oo soconayay in ka badan hal saac ayaa ka hadlay arrimo badan oo la xidhiira siyaasadda ay ku dhaqmaan dowladaha afrikaanta wuxuu soo hadal qaaday duulaanka dowladaha ay ka mid tahay kenya ay ku joogaan soomaaliya iyo qarashaadka ku baxa ciidankooda halkan ku sugan wuxuu dhaleecayn u soo jeediyey dowladaha kale ee ka jira qaaradda afrika isagoo waddanka soomaaliya ku tilmaamay inaysan wax dowlad la yidhaahdo ka jirin Today, we cannot even support Somalia. We are, de- we are waiting for EU to give us $85 million. $85 million. You know, we, we cannot fund it as EU. It is stupid.
maanta ma taageeri karno soomaaliya waxaan sugaynaa in uu midooda yurub na siiyo siddeetan iyo shan milyan oo doolar midooda afrikana nama maalgelin karo waana doqonnimo waxaad ii sheegaysaa konton iyo afar waddan muddo lixdan sanno xornimo haystay oo aanan ku qarash garayn karin siddeetan iyo shan milyan soomaaliya oo aysan dawlad ka jirin They cannot manage 85 million to sort out Somalia, which has no government.
ma ahan kenya oo keliya dowladaha horey u yidhi hadallo noocaan ah oo bahdil ku ah dowladda federaalka oo iyadu isku haysata inay tahay dowlad jirta oo madax bannaan hase ahaatee ay shishayaha soo dhistay ee lacagaha ku bixiya og yihiin xaqiiqdeeda iyo siday ugu nugushahay danahoodana si fudud ugu fuliso dowladda itoobiya ayaa labada kun sagaal iyo tobankii sheegtay in soomaaliya ay ka mid tahay waddankeeda ayadoo dowladaha kale ee afrikana u aqoonsatay inay yihiin kuwo jira oo dowlad iyo waddan leh waxayna ilaa iyo hadda madaxda soomaalida ah ee dowlad isku-sheegga ah u arkaan inay yihiin kuwo ay iyadu maamusho oo jeebka ugu jira haween ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada baydhabo ayaa waxa ay hadiyado ku wareejiyeen ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin sawirkan uu ku eegayo maxamed ciise munaasabad ay haweenka hadiyada ku bixinayeen ayaa ka dhacday wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa ka soo qaybgalay xafladan hadiyadaha ay ku bixinayeen haweenka culimo salaadiin iyo haween haweenkan oo hadiyadaha bixinayay ayaa waxay wax ka bartaan madaariista ku yaala deegaanada buush madiine dalan doole iyo iidaaley haddaba qaar ka mid ah haweenka bixinayay hadiyadaha ayaa sharaxaya waxyaabaha ay bixinayeen ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad kaamile an sugnaati meel ku bilaawti meelan dhammaadaasan lahayn yo ilaahay subxaana wa tacaala an sugnaati mayba sheekh xamsa abujacfar uuse enwaangneenka kuweeli ilxaq bilqaafila un hataka kani intii hata afkun lufuri idhati oo camalkuwalin haqobnay mujaahidiinta ilaahay subxaana wa tacaala dartiis un anka ka kaalmayni maybu waaha walaalogaasay gargaar ee muxaafadadii baydhow wali oo gargaarka gabdhooy muumnaadki heje ku deeri ee maybu waaha guutaan afartan i todoba loor buskud e toman i todoba kortoon oo timir e labaatan aag oo aag saabane eh sidoo kale waxay sheegeen inay garab taagan yihiin ciidamada mujaahidiinta ee la dagaalamaya shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo kuwa calatuurka u ah anoo magaaga ee umu ikhlaas mayba kasugna deegaanka dolondool gebdhoo ka nool yaa ku mid ahaa insha allahu tacaala walyar fariingaya insha allahu tacaala walaalo mujaahidiinta ee yaa antoonku dardaarma fade insha allahu tacaala mayba lahaa walaalo muslimiinta mujaahidiinta safuufo hore kasugun ilaahay subxaana watacaala baniyin sheegi gaalo waqaatilu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa waclamuu ana allaha maca almuttaqiin ilaahay baan eri sidayoobanin dagaalmahan dhammaantiya unin ina dagaalamaan sidayo maydharays inshaada cad iyo madow iyo diyaaro iyo baawur walwelba dabaabad iyo hankala duulaan ya unin insha allah maydharaay mujaahidiinta garabshan wana unin haddii unana gebdho ka noola miilasay munaasabadan oo geeg antalaha kabandhi kahay oo anti hadalaha xusi maydharays inshaada oo biskude oo timir e oo aalad maydharays inshaaa biilkashabadoo ku mid iyin lahaka sheegi yaa insha allahu tacala antanin ku dhiidi ma ahan marka ugu horreysa haweenka muslimaadka ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee baay ay hadiyado kala duwan ku wareejiyaan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa dagaalla waxay la beegsadeen fariisimo ciidan oo ku yaala baay bakool iyo shabeellaha hoose warka iyo warar kaleba waxaa inoo haya haashim cabdinaasir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay fuliyey howlgallo kala duwan oo ka dhana shisheeyaha iyo dowladda federaalka haddii aynu ka horrayno dhanka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kadib markii rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qarax kula beegsadeen gudaha magaalada afgooye waxaana qaraxaas ku dhintay ugu yaraan afar askari halka mid kalena uu ku dhaawacmay laba maalin ka hor ayay ahayd markii sidaan oo kale ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka isla magaalada afgooye qarax lagula eegtay kaas oo ay ku dhinteen afar askari halka laba kalena ay ku dhaawacmeen isla shabeellada hoose ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday xere ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay kaga sugan yihiin degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose halkaas oo laga maqlayay dhawaqa rasaasta faah-faahin dheeriyana weli kama aanaan helin khasaaraha gaaray inta uu la egyahay ugandha iska xala lagu weeraray degmada qoryooley dhanka bayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal toos ku qaadeen fariisin ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin halka loo yaqaano xera koowaad ee degmada diinsoor halkaas oo ay ku heshadaan ciidamada xabashada ethoobiya dhanka jubbooyinkana howlgal gaar ah oo rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay shala gelinkii dambe ka fuliyeen gudaha deegaanka janaayi cabdaleh oo hoostaga magaalada kismaayo ayay ku dileen saddex askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka dhanka gobolka banaadirna sidaas oo kale ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal ay ka fuliyeen duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan deegaanka weydow ayaa waxa ay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka askarigan lagu dilay weydow ayaa lagu magacaabi jiray daa-uud waxaana uu ka tirsanaa askarigaas ciidamada loogu yeero alfa guruub ninkan ayaana ku caan baxay dhibaataynta dadka muslimiinta ah xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay bayaan ay soo saartay uga digtay dhulboobka uu ku howlan yahay madaxweynaha dowladda federaalka ah xasan sheekh maxamuud maxamed amiin ayaa warkan faahfaahinaya maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahiyey bayaan ku aadan dhulboobka iyo xatooyada bareerka ah ee lagu hayo kheyraadka ummadda soomaaliyeed hordhaca bayaanka ayaa waxaa lagu sheegay in dalka soomaaliya uu wajahayo duulaan caalami ah oo isugu jira mid ciidan iyo mid boob dhaqaale ah oo ay hormuud ka yihiin maraykanka iyo turkiga oo naata ka wada tirsan iyo dalalka reer galbeedka kuwaasi oo foodsaar ka dhiganaya maamulka uu madaxda ka yahay xasan sheekh maxamuud dowladda federaalka ayaa lagu eedeeyey inay ku sifowday diinla dirir iyo in tobankii sano ee lasoo dhaafay ay halis joogto ah ku haysay hantida ummadda iyo kheyraadka ummadda waxaana sida lagu xusay bayaanka ay dowladda federaalka dhaqan ka dhigatay boobka dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed iyadoo aanay u aabayeeleynin hantida noocyadeeda mid guud iyo mid gaar ahaaneed intaba tobankii sano ee lasoo dhaafay waxay dowladda riddada kaalinta koowaad uga jirtay dowladaha ugu musuq maasuq badan adduunka sida ay sheegeen gaaladii iyaga gacanta ku hayay iyo hay-adahooda wuxuuna xasan sheekh maxamuud si gaar ah taariikh madow ku lahaa safka horena kaga jiray welina kaga jira boobka hantida guud ee ummadda iyo tan gaar ahaaneed ayaa lagu yidhi bayaanka sidoo kale waxaa lagu tilmaamay bayaanka in sanadkii laba kun iyo saddex iyo toban hay-adda u n monitoring group oo warbixin ka sameysay musuq maasuqa dowladdii xasan sheekh ay sheegtay in boqolkiiba siddeetan miisaaniyadda dowladda loo weeciyo dana shakhsi ah intaasi kadib waxaa war-saxaafadeedka lagu qeexay sida uu dhulboobka usii labalixaadsaday markii uu hogaanka dowladda federaalk kusoo laabtay xasan sheekh maxamuud sanadkii labada kun iyo laba iyo labaatanka iyadoo muddada sanadka ah ee uu joogo la tilmaamay inay aad u korortay qayladhaanta iyo cabashada bulshada muqdisho ee ku aadan boobka iyo barakicinta baahsan ee ay dowladda u geysanayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay dirtay digniin far waaweyni ku qoran tahay haddaba xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyada oo ka duulaysa waajibka ka saaran ilaalinta badqabka ummadda soomaaliyeed iyo hantidooda waxay digniin u diraysaa cid weliba oo ku howlan boobka hantida maguurtada ah iyo gelidda heshiisu ku sheegyo lagu xaraashayo kheyraadka ummadda haddii ay tahay kuwa badda ama beriga intaba inay joojiyaan oo ay ka laabtaan kana waantoowaan ficiladaasi ayaa mar kale lagu yiri bayaanka al-shabaab ayaa ganacsatada soomaaliyeed uga digtay ka qayb qaadashada mashruuc lagu boobayo hantida maguurtada ah ee ay ummaddu wada leedahay kana fiirsadaan halka ay gelinayaan hantidooda iyadoo dadka uu ku jiro damaca boolicunka ah la dareensiiyey in ummaddu ay la xisaabtami doonto lagana soo celin doono hantidaasi digniinahan ayaa waxaa lagu adkeeyey adilooyin cadcad oo ka tarjumaya halista adduun iyo midda aakhiro ee ay leedahay boobka hantida maguurtada ah ee ummadda ka wada dhexaysa kheyraadka iyo hantida maguurtada ah ee ummadda ka dhexaysa waa dhaxal ay ummaddu wada leedahay xaqna uma lahan murtad xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisa riddada ah inay iibiyaan amaba ku tikrifalaan waa dowlad aan sharciyad ka haysan allah iyo rasuulkiisa oo ay gaaladu dhisatay diin iyo dhaqanna ka yeelatay dimuqraadiyadda hantida ummadda soomaaliyeedna baylaha uga dhigtay saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda dalkana kusoo dhaweysay cadowga ummadda soomaaliyeed oo ay ugu horreyso nasaarada etoobiya sidaasi ayaa lagu yidhi bayaanka qaybaha dambe ee bayaanka ayaa waxaa lagu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay u dagaalamayso dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo dhinacyada la socda waxaana bulshada loogu baaqay inay ka fogaadaan xarumaha ay degan yihiin shisheeyaha iyo dowladda federaalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mar kale waxa ay ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga ugu haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxayna xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa in ay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah iyo ilaa diinta dhammaanteeda ay allah oo keliya uga sugnaanayso ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab si kastaba ha ahaatee war-saxaafadeedkan ayaa ku soo aadaya iyadoo labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ay aad u soo bateen dadweynaha iyo qoysaska ka qaylo dhaaminaya boobka lagu hayo dhulalkooda magaalada muqdisho taasi oo ay usii dheer tahay boobka bahalnimada ah ee lagu hayo biyaha soomaaliyeed oo ay dowladdu sheegtay inay ku sugan yihiin maraakiib jariif u badan weliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa waxau ka hadlay farqiga u dhexeeya weliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa waxau ka hadlay farqiga u dhexeeya raashinka ay qaybiso xarakada shabaabul mujaahidiin iyo kan ay qaybiyaan dowladda federaalka ah iyo hay-adaha shisheeye maxamed daahir calasow ayaa warkan mar kale inoo haya idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa xalay baahisay qaybta labaad waraysi gaar ah oo ay la yeelatay sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe qaybtan shiikha waxa uu kaga jawaabay su-aale ay ka mid yihiin farqiga u dhexeeya raashinka ay bixiyaan xarakatu shabaabulmujaahidiin iyo kan dowladda federaalka iyo hay-adaha shisheeye ay qaybiyaan waxa uu sheegay inay yihiin jabhad u dagaalamaysa in dalkooda ay ka dulqaadaan cadowga diidan in lagu dhaqmo diinta islaamka waxa ugu muhiimsan oo ummadda aynu siinay waa dhiiggeena oo aan ku difaacnay ayuu yidhi sheekaba ku tukade sababta ay u qaybiyaan raashinka la siiyo masaakiinta ayuu ka hadlay isagoo dhanka kala faahfaahiyey shisheeyaha iyo la jirayaashooda ujeedka ay ka leeyihiin raashinka wakhtiyada qaar ay bixiyaan raashinka aan bixinayna ma ahayn waxaan ahayn badbaadin dadka aada u liita qaar ka mid a oo aan ka baqnay inay gaari waayaan xornimada guud oo ay naga dhintaan intaan la gaarin ayaan waxaan wax uga soo jiri jirnay wax yar oo shidaalka iyo rasaasta anugu tala galnay si aysan nooga dhiman intaas ayay ahayd marka raashinka gaaladu ay hadda bixinayso waxa laga rabo waa in dadka lagu dhigo ama lagu dabo si loogu rido shabaqa adduun iyo aakhira beelka ah ee gaalaysiinta loor badara haafkiisaa qof la-ag dhigayaa waa lagu musawiraa waxaa laleeyahay laga bilaaba saacaddan waxaad tahay annagaad naga mid tahay maxaana badarada qaatay waxa uu sheegay inay arkeen dad iska diiday raashinkaasi oo ugu dambayntii xabsiga la dhigay waxaa la arkay dad diiday ee cadare lagu xiray inta laga waday cali guud laga waday waxaa la arkay dad koob shaaha inta laga caba la yiri inaad nala macaamisho inta la sawiray shabaaba ogaanayo kulli dhagartaas iyo waxaas waxay dhiibayaan wax loogu talagalay in dadka cidii aan caqli lahayn lagu siro arrintaas laakiin mujaahidiintu waa la fahmeen qof aan riddada iyadu u qasdin inaan loo aqoonsan riddo xamlada ay soo qaaday dowladda federaalk waxaa qayb ka noqday dad dhibsanaya shareecada islaamka ah oo ku saf noqday dowladda federaalka iyo shisheeyaha sheekh yuusuf ayaa la weydiiyey waxa ay ka leeyihiin dadkaas ka mid noqday dowladda oo qaarkood ay dhinteen iyagoo ka barbar dagaalamaya dowladda federaalka iyo shisheeyaha runtii dadka muslimiinta ee magaca islaam sheegta ama magaca soomaaliyeed sheegta dad isku mida ma aha ilaahayna dadku saddex qaybood ugu qaybsan yahay qayb mu'miniin ah oo mu'miniin dhab ah iyo qayb kaafiriin ah oo ilaahay iyo rasuulkiisa iyo qur-aankaba diiday iyo qayb oo wiri wabininaasi man yaquulu aamanaa billahi wabilyowmi alaakhiri wamaa hum bimuminiin dad badan oo ilaahayaan rumayna leh aakhiraan rumayna leh laakiin wamaa hum bimuminiin ilaahay u ku beynaan inay beenlowyaal yihiin marka waa dhici kartaa noocaas dambe ee wamaa hum bimuminiina ah in ay cabursanaayeen una arkaayeen ku dhaqanka shareecada islaamka gumaysi u arkaayeen sida munaafiqiinta munkarka iyo jaadka iyo sagaarka loo diiday sida munaafiqaadka xijaabka sharciga lagu qasbi jiray sidoo kale mufsidiinta isbaara ku noolka ah oo loo diiday inay isbaaro dhigtaan ummadda dadkeeda dhiigeeda iyo xoolaheeda naageedana loo diidanay iyo ciyaaro suuq caways iyo daroogo doonaya dadka noocaas ah waa dhici kartaa inay cabursanaayeen haddaana neefu ka soo boodo waa suuragal laakiin miisaanka rasmiga ah ee ummaddu kuwaas ma aha waa aqaliyaadkii waxaan hubaa oon jirin oo ummadda soomaaliyeed iyo dadka wax gartay og yihiin inaysan jirin dad aan kuwaas ahayn oo maanta ku faraxsan waxa ashahaada la dirirka maamulkooda uu la yimiday mas-uuliyiinta dowladda iyo maamulada dalka ka jira ayaa sakada ay qaado xarakatu shabaabulmujaahidiin ku tilmaama baad iyagoo calanka towxiidkana dhulka ku jiida amaba guba sheekaba ku tukade waxaa la hordhigay su-aal ku saabsanayd siday u arkaan tallaabooyinkaasi guracan oo ay qaado dowladda federaalka sakadu waa rukn min arkaan alislaam qof kasta oo xoolale nisaabku waa dibaadira inay dhiibtana waajibay ku tahay waa ka salaati dadka qaadaya na waa dadka dadka amniga suga oo dhulka jooga oo dhulka maamula ayaa qaadaya oo shareecada ilahay dadka ku dhaqaya dadkaasaa qaadaya dadkii aan annagu nahay dadka wax laga qaadana waa dadkii nisaabka ku waajibay marka ninkii baad ku tilmaamana waa nin qur-aanka dhan kulligiis ninkii la dirinaya waaye waa ninka shareecada kunturaad ku soo qaatay inuu qad bismillaahi araxmaan araxiim alxamdulilaahi oo warka ku fura war waa istihzaa war diinka ilaahay war diinka ilaahay maxaad ka rabtaa diinka ilaahay haddaadba shareecadii la dirinayso ood annaga nugu dilayso annagoo qaraabaanna annagoo hadda aniga xasan sheekh waa la ogyahay qaraabaan nahay laaya laakiin laa yarqubuuna fii mu'minin ilan walaa dima qofku mar haddou gaaloobo qaraabanimo iyo ballan cidna kuma cafiyo ballan ou la galay iyo qaraabanimo bal saaka muxuu nagu dilaa wuxuu nagu dilaa war shareecada ilaahay maxaad u wadiin war maxaad sakada u qaadayseen war maxaad salaada u oogeyseen war maxaad shareecada ilahay dadka yuu nagu dilay markaasuu markuu khudbaynaya bismillahi alxamdulilah wasala allahu wasalama cala nima ogle warnima ucaasu waa istihzaa waa ku jeesjees diinkan afa tu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacdi maxaad leedahay famaa jazaau man yafcalu dalika minkum ilaa khizyun fi alxayaati addunya waxaan kugu hubaa adduunyo wallaahi hoogaan kugu hubaa khizyun fi alxayaati addunya aakhira naar jahanamaho diirataan kugu hubaa haddaadan tooba kerin soomaaliya waxaa ku soo duulay oo ka dagaalamaya dowlado badan oo maraykanku ugu tunwan yahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana la dagaalamaysa oo shafka u dhigatay dowladahaasi kuwaas oo ku dhiigbaxaya soomaaliya dad badan ayaa suurtagal ah in ay sawirtaan in xarakada mujaahidiinta al-shabaab aysan awoodin inay la dagaalanto isbahaysiga kusoo duulay dalka sheekaba ku tukade ayaa u jawaabay dadkaasi war soomaaliyay marka haddii aad isleedihiin waddankan gaala huri maayo war bilaahi calaykum gaalada isugu kaanasina naga leexda xagga naga fadhiista isugu kaana damooda hana mashquulina hana wareeqdhabayna risaasta aan haysanno ayagaan rabnaa inaan u gadanno ayagaan rabnaa inaan ku dhufanne adigu naga leexo haddaad af soomaali taqaana naga leexo haddaad gaal rabtay maantou iga adkaado u tag annaguna aakhiro ilaahay waxuu noo ballan qaadan helayna adiguna waxaad rabtay ayaad heli adoon qofu kaa dhimana naga leexo haddaan ka adkaanana ninku xoogaabo soomaaliyeed oo muslim aho aan naqaa waana iraace adoon qasab iyo boogtahay sideedaba qof kale ka cabsi marka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed caqli ha la yeesho gebgabta gurguurta wadanaha dib ha loo fiiriyo waxay adduunya leedahay waxay aakhira leedahay iyo waxay soomaaliya u geysan karto annaga waxa noogu daran mashquulka uu naga gelaya cadowgan iyo tooska ah iyo dadka masaakiinta ah ee aan waxba ogeynuu maalin kasta uu abaabulayo ee maalin kasta waddooyinka ku la-aaya annaga hadafkeenna ma aha waxaas marka soomaaliya ka caqliyaysta wabilahi towfiiq si kastaba ha ahaatee wilaayada shabeellaha dhexe ayaa ka mid ah wilaayaadka lagu soo qaaday xamlada ka dhanka ah shareecada islaamka toddobaadyadii iyo bilihii lasoo dhaafayna waxaa gobolka ka dhacay dagaallo qaraar oo khasaaro xooggan dhabarka loogu saaray dowladda xasan sheekh warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga hal furqaan duhurnimadan waa inaga inta